بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الجهاد قال وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال الاسلام والبلوغ والعقل والحريه والذكوريه والصحه والطاقه على القتال قال كتاب الجهاد الجهاد لغه من الجهد وهو الطاقه والمشقه jihaadka xagga luqada waxaa la yidhahdaa waa aljahd ayaa laga keenay ama aljuhd jiimkaoo la godo iyo jiimkaoo la kordhiga labadaba macnihiisuna waxa waaye alطaaqa wاlmashaqa yacni awood iyo mashaqe iyo culays waay aljihaad waa maraatib waana anwaac laakiin muؤalifka raximah اllah fii hada اlkitaab wuxuu ula jeedaa martabo ka mid ah min maraatib اljihaad wa huwa badl اljuhdi fi qitaali اlkufaar alimaam ibn اlqayim raximah اllah في زاد المعاad wuxuu ka hadlay maraatib الجiهاad kalaam mufiidah waan akrinaynaa in shaء allah fي kitaabihi زاد المiعaad wuxuu yidhi faاlجihaadu أربع maraatib جihaadku waa afar martabadood جihaad النafsi wa جihaad الشhayطaan وجihaad الكufaar وجihaad الmunaafiqiin afartaa qaybood ama afartaa martabadood ayuu jihaadku ka kooban yahay wuxuu yidhi faجihaad الnafsi arbacu maraatib martabo walba maraatibay sii leedahay جihaad الnafsi wuxuu yidhahda waa afar martabadood إxdaaha an yujaahidaha على تعلم الهدى ودين الحق جiهاaد النفس أفر مرتبadood ayay leedahay مرتبada كoowaad waa أن يuجاaهiدaها نفta inuu kula جiهاado عaلى تaعaلم الهudى hanuunka barashadiisa wa دين الحaqi iyo diinka حaqa barashadii inuu نفta kula جiهaado alladii diinkaa xaq ah oo laa falaaxa lahaa naftu wax liibaana aysan u sugnaanayn walaa sacaadata liibaanna aysan helin fii macaashihaa wa macaadiha nolosheeda iyo macaadkeeda meeshay u noqonaysa dhexdeed midna liibaan ku heli mayso ilaa bihi ilaa diinkaa mooyaane wa mataa faata cilmuh diinka barashadiisa markuu naftu dhaafo shaqiyat fi daarayn naftaasi waxay noqonaysaa mid guuldaraysatay adduunya aakhiraba wa mataa faatahaa cilmu goortii uu dhaafo qofka ama nafta cilmuhu ay cilmu diini اlxaq shaqiyat fi daarayn waxay noqonaysaa naftaasi mid guuldaraysatay labada daar yacni daarta adduunya iyo mid aakhira labadaba taa waa martabada koowaad fi jihaadi الnafs الثaaniية an yujaahidaha calى اlcamali bih waa inuu nafti kula jihaado calى اlcamali bihi cilmigii inuu ku camal falo inuu yani ku camal falo bacda cilmihi markuu ogaado kadib waإlaa famujarad اlcilmi bilaa camali waإlaa famujarad اlcilm ilaa wuxuu yidhi cilmi mujarada barasho ama aqoon mujarada oo bilaa cilmin bilaa camalin camal la-aanah in lam yadurha in lam yadurahaa nafta hadduusan dhibin lam yanfacahaa ma anfacayo cilmi aan camal lahayn nafta hadduusan dhibin ma anfacayo macnaha waa dhibayaa wa haddii xataa la qadaro inuusan dhibayna wax nafci u haayaay ma jirto cilmi aan camal lahayn marka martabada labaad waa inuu nafta kula jihaado inay cilmiga ay baratay ku camal fasho athaalitha martabada saddexaad min maraatibi jihaadi الnafs oo ka mid a maraatibta jihaad nafsiga waxaa weeye an yujaahidahaa calى اdacwati ilayh inuu nafta kula jihaado calى اdacwati ilayhi diinkaa xaqa ah uu bartay inuu dadka ugu yeero naftiisa inuu kula jihaado wa tacliimihi iyo baridda man laa yaclamu qof aan aqoonin inuu barana inuu nafti kula jihaado wailaa kaana min aladiina yaktumuuna maa anzala allahu min alhudaa wاlbayinaat hadduusan sidaa yeelin kaana min aladiina yaktumuun wuxuu ka mid noqonayaa kuwa qariyey maa anzala allahu min alhudaa wاlbayinaat wixii ilaahay soo dejiyey hanuun iyo bayinaada nin qariyuu noqonaya hadduusan dadka diinta gaarsiin walaa yanfacuhu cilmuh cilmigiisuna ma anfacayo walaa yunjiihi min cadaab illaah cadaabka ilaahayna ka badbaadin maayo cilmigiisa cilmigiisa wax u tari maayo cadaab ilaahayna ka badbaadin maayo haddii cilmiga uu bartay uusan dadka gaarsiin oo dadka barin uusan u istaagin addacwa ila اllahi caza wajal alraabica martabada afaraad oo ka mid ah min jihaadi الnafs an yujaahidaha calى الصbr calىa mashaaqi الdacwati ilى اllah inuu nafta kula jihaado inay ku sabarto calىa mashaaqi اdacwati ilى اllah dhibaatooyinka addacwa ila اllah ka soo gaaraya inuu ku sabro inuu naftiisa kula jihaado wa ada اlkhalqi iyo khalqiga dhibka uga imaanaya ilan dadka waa ku dhibayaan laa shaka waxay kugu dhibayaan biاlkalaam wa bigayri اlkalaam intaba wayataxamalu dalika kullahu lilah arrimahaasoo dhanna wuu u dulqaadanayaa ilaahay dartii buu ugu dulqaadanayaa dhibaatooyinka uga imaanaya fi dacwa ila allah culaysyada ka soo gaaraya dhibka uga imaanaya xagga khalqiga dhammaan waa u taxamulaya waa u dulqaadanaya lilaahi caza wajal faida stakmala hadihi اlmaraatib alarbaca faida stakmala hadihi اlmaraatib alarbaca afartan martabadood hadduu qofku dhammaystirto afartan martabadooda min jihaadi nafsi afartaba hadduu dhammaystirto ou cilmiga ku dadaalo ku camalfalo dadka ugu yeero dhibka ka soo gaarayana uu ku sabro saara min alrabbaaniyiin wuxuu ka mid noqonayaa min alrabbaaniyiin ee allah subxaana wa tacaala uu yidhi kunuu rabbaaniyiin faina salafa mujmicuuna salafku waxay isku waafaqsan yihiin calى ana alcaalima laa yastaxiqu an yusamaa rabbaaniya salafku waxay isku waafaqeen calىa ana alcaalima laa yusama laa yastaxiqu an yusamaa rabbaaniya caalimku ma mudna in rabbaani lagu magacaabo xataa yacrifa alxaqa ilaa xaqa uu garto wa yacmala bihi ou ku camalfalo wa yucallimahu dadkana uu baro markuu intaa kulansado ayaa waxaa leeya waa rabbaani ilaa xaqa u garto ku dhaqmo dadkana ugu yeero u baro faman calima wa camila wa callama faman calima qofkii ogaado aqoon u yeesha wa camila ku camalfala wa callama dadkana bara fadaaka yudcaa cadiiman fii malakuuti الsamaawaat waxaa loogu yeeraa buu yidhi cadiim inuu yahay qof weyn inuu yahay ayaa loogu yeerayaa fii malakuuti samaawaat samaawaadka malo yacni mulkigooda dhexdii waxaa looga yaqaanaa qofkaasi inuu yahay qof cadiimaho weyn cinda allahi caza wajal qofkaasi marka waa qof naftii meel iska saarayo naftii buu la jihaaday jihaadu nafsina nafti waa uga guulaystay qofkaasi wuxuu ka mid noqonayaa min alculamaa alrabbaaniyiin martabada labaadee min aljihaad waa jihaadu shayطaan kaan wuxuu ahaa jihaadu nafsi jihaadu nafsi meeqa martabadooday yeelatay afar jihaadka labaad marka waa jihaadu shayطaan wuxuu yidhi wa amaa jihaadu shayطaan fa martabataani laba martabadood waayo shaydaanka jihaadka lala jihaadayo waa laba martabadood ixdaahumaa jihaaduhu calىa dafci maa yulqii ilى اlcabdi min الshubuhaat wالshukuuk jihaaduhu waa jihaadka addoonku uu shaydaanku kula jihaadayo calaa dafci maa yulqii celinta waxa shaydaan uu u soo tuuraya ila alcabdi addoonka xaggii min ashubuhaati washukuuq oo ah shubahaad iyo shakiyo uu ka gelinaya diinka shubahaadkaas iyo shukuugdaasoo alqaadixa dhaawacaysa filiimaani iimaanka shakiyada shaydaanka uu ku tuuraayo iyo shubahaadka shaydaanka uu ku soo tuurayo inuu iska dafciyo waa martabada koowaad ee jihaadka yani waa martabada koowaad min jihaad الshayطaan aلthaaniya martabada labaad min jihaad الshayطaan jihaaduhu calىa dafci maa yulqii ilayhi min aliraadaati اlfaasidaةi والshahawaat waxaa weeye jihaaduhu jihaadka uu ku jihaadayo calىa dafci maa yulqii ilayhi waxa shayطaanka usoo tuuraya dafcinteeda oo ah min aliraadaati اlfaasida doonista waxyaabaha faasidka uu doonaayo washahawaati iyo shahawaadka waa in shaydaanka shahawaadka uu kusoo tuuraayo uu naftiisa ka dafciyo waay waa martabada labaad ee shaydaan uu kula jihaadayo fajihaad faljihaadu اlأwal yakunu bacdahu اlyaqiin jihaadka hore oo ah in shubahaadka uu iska dafciyo gadaashiisa yaqiina ahaanaysa buuri hadduu shubahaadkii shaydaanka iyo shukuugdii shaydaanka ka hortago qofkaasi waa qof cindahu yaqiin jihaadkaas gadaashiisa waxaa ahaanaya yaqiin faljihaad اlأwal yakunu bacdahu alyaqiin wاthaani jihaadka labaad ama martabada labaad ee shaydaanka uu kula jihaadayo yakunu bacdahu gadaashiisa waxaa ahaanaya aلصabr sabr ayaa ahaanaya qaala tacaalى wajacalnaa minhm aئmaة yahduuna bأmrina lama sabruu wa kanuu biaayaatina yuuqinuun aayaddii u usoo qaatay labadaa martabadood marka waa jihaad shayطaan wey shaydaanka laba jiha ayuu insaanka ka soo galaa ima min jihati shubahaat wa ima min jihati shahawaat labadaba hadduu qofka kala dagaalamo shaydaanka ou ilaahay u kaashado subxaana wa tacaala uu shubahaadka iyo shahawaadka shaydaanka uu ku tuurayo ou dafciyo qofkaasi shaydaan waa iska difaacay waana la jihaatamay waana ka qaalib noqday wa ama jihaad اlkufaari wاlmunaafiqiin amaa jihaadka mgaalada iyo munaafiqiinta lagu jihaadayo fa arbacu maraatib afar martabadood waaye bilqalbi qalbigaa lagala jihaadayaa wallisaani carabkana waa lagala jihaadayaa walmaali hantidana waa lagula jihaadayaa wannafsi naftana waa lagula jihaadayaa waa afar soo maaha afartaba waa lagala dagaalamayaa kufaarta iyo munaafiqiinta wa jihaad lkufaari jihaadka gaaladu akhasu bilyad wuxuu gaar ku yahay bilyadi gacanta gacanta ku khaasnimo badan yahay wa jihaadu lmunaafiqiina munaafiqiinta jihaadkooduna akhasu wuxuu ku khaasnimo badan yahay bilisaani carabka yaa ayuha nabiyu jaahid اlkufaara wاlmunaafiqiin munaafiqiinta laakiin maxaa lagula jihaadayaa waa bilisaan bisayf ma aha nabiga munaafiqiinta ma layin jirin calayhi الsalaatu wasalaam laakiin waxaa lagula jihaadaya waa bilisaan waa carabka oo waxaa la caddaynayaa baatilkooda iyo munkaraadka ay ku jiraan iyo xumaanada ay samaynayaan waa la fadeexaynayaa sida allah subxaana wa tacaala ugu fadeexeeyey fii suurati alfaadixa wa fii gayriha min asuwar suurati towba ibnu cabaas wuxuu u bixiyey suuratu alfaadixa maxaa yeele allah subxaana wa tacaala munaafiqiinta ayuu ku fadeexeeyey marka maraatibtii jihaadka ee afarta ahayd mid walba maraatibay leedahay mid walba maraatibay leedahay maraatibta jihaadka ee afarta ah midee waayo miduu shiiku hadda u baabeynaayo waa jihaad اlkufaar midda kitaabkan uu yidhi kitaabu اljihaad waxa waaye waa jihaad اlkufaar qaala raximah اllah wa sharaa'iطu wujuubi اljihaad shuruuda waajibnimada jihaadka shuruudeedu sabcu khisaalin toddoba khasladood wey toddoba shardi bay leedahay alislaam qofka jihaadaya waa inuu muslim yahay wاlbuluuq waa inuu qaangaar yahay wاlcaqlu waa inuu qof caaqilayo caqli leeyahay wاlxuriya iyo xornimada addoon waa inuusan ahayn ilaa addoonka idna sayidiiba u baahan yahay wاdhukuuriya dhukuuriya maxaa ku baxaya dumarkaa ku baxaya wالصixa iyo caafimaad laysa calى اlأcmaa xaraju ilى aakhirih kuwaasi jihaadka waajib kuma ah wاطaaqaةu calى اlqitaal iyo awood inuu u leeyahay cala alqitaali dagaalka yacni inuu dagaalamo ama uu jihaado inuu awood u leeyahay daaqadu waa alqudra cala alqitaal shardigan kuma gaar aha jihaadka camal walba ama cibaado walba oo ka mida min alcibaadaat asharciya waxaa shardi u ah aldaaqa waalqudra allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay faاtaquu اllaha ma اstaطactum idan alla kacabsiga maxaa lagu xihay istiaaca iyo qudra lagu xihay istiaaca iyo qudra alla ku xihay subxaanaه wa tacaala nabiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi waidaa amartukum bishayءi faatuu minhu ma اstaطactum haddaan wax idin amro waxaan aan idin amray la imaada ma staطactum intaad awoodaan marka min shuruuط الجihaad waxaa ka mid ah الطaaqa والqudra calى الجihaad walidaalika markaad fiiriso tashriica iyo sharciyeynta iha alجihaad fi sabiili الlah caزa wajal fii أwali الإslaam lama sharciyeynin jihaadka maxaa yeele maysan awoodi karin inay jihaadaan awood umaysan lahayn walidaalika nebiga salى اllahu عalيه wasalam iyo saxaabadiisu markay maka ku sugnaayeen kaanuu mustadcafiin waxaana markaa nebiga la amray calayh الsalaatu wasalaam alsafxu waالsabr inuu iska iska yani iskaga jeesto iyo inuu sabro walidaalika aayaadka ay ku soo aroortay facfu canhum wasfax iyo aayaadka la midka ah waxay yidhahdeen culammadu waa qabla mashruuciyati اljihaad qabla sharciyati اljihaad intaan jihaadka la sharciyaynin ka horeya markay saxaabadu soo hijroodeen min maka ilى اlmadiina dowlaة اlislaamna ay ka qumtay ka istaagtay min min almadiina muslimiintuna ay shawko iyo qudro iyo awood yeesheen allah subxaanaه wa tacaala wuxuu u sharciyeeyey jihaadka udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calىa nasrihim laqadiir amaa qabla dalik waxaa la amray inay gacmahooda celiyaan alam tara ilى aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum wa aqiimu الsalaa celiya gacmihiina saasaa la amray markii hore sababtuna waxaa waaye sida shaykhu اlislaam uu sheegay almaqsuud min aljihaadi fii sabiili اllaah waxa waay iclaau kalimati اllaahi caza wajal in kelimadii ilaahay ay saro marto in maslaxada laga leeyahay aljihaad fii sabiili اllaah ay noqonaysa mid xaqiiqoobaysa arrintaasi marka laba qudraba way u baahan tahay qudra maaliya yani qudra maadiya iyo qudra iimaaniya laba quwaa jirta quwa waa mid iimaaniya midna waa mid maadiya midda maadiga ah waxaa ka asalsanoo wax badan ka weyn alqudra addiiniya aliimaaniya maxaa yeele allah subxaana wa tacaala wuxuu u nusreeyey asxaabu badrin ayagoo qilo ah sababta loogu nusreeyey waa maxay ee malaa'igta loogu gargaaray waxaa waaye lidiinihim wa iimaanihim id tastakiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum annii mumidkum balf ilahay malaa'ig ugu gargaara subxaana wa tacaala markii ay la yimaadeen alquwa aliimaaniya daaqada shiika halkan uu ku sheegay adilada tusinaysa waxaa ka mida qowl اllahi caza wajal wa acidduu lahum ma اstaطactum min quwa yani u diyaar garooba u diyaar garooba intaad awoodaan oo min quwa yani awood ah waman asara min alkufaari waman usira qofkii la qafaalo waman usira qofkii la qafaasho oo min alkufaari gaalada ka mida fa calaa darbayni waa laba qaybood laba nooc wey darbun qayb yakuunu raqiiqan wuxuu noqonayaa addoon binafsi sabyi qafaalashada naf ahaanteedoba addoon ku noqonaya bimujarad lasoo qabto qismigaasi addoomay noqonayaan wa hum asibyaanu waannisaa waana carruurta iyo dumarka kuwaasi markii gaalada laga soo qabto soo qabashadaas naftirkeedaaba waxayba ku noqonayaan addoomo oo waxaa addoonsanaya muslimiintii wa darbun qaybna laa yariqu binafsi sabyi yacnii addoon ku noqon maayo soo qabashada naf ahaanteed wa hum rijaalu albaaliquun waa ragga ragga qaangaarka ah wey ayagu markii lasoo qabto oo lasoo qafaalo macnaheedu ma ahan qabashada laftirkeeda inay addooma ku noqonayaan maya arrintaasi imaamkay u noqonaysaa ragga qaangaarka ah ee muqaatiliinta ah ee dagaalamaya ama dagaal gaaray ayaga soo qabashadooda ma addoomaa laga dhigayaa ma hanti iyo maalaa lagu furanayaa ma maxaabiis kale lagu bedelanayaa arrintaasi waxay u noqonaysaa imaamka iyo siduu maslaxada u arko walimaamu imaamkuna mukhayarun waa mid la dooransiinayo fiihim dhexdooda kuwaas la soo qabtay ee ragga ah ee qaangaarka ah waxaa imaamka la dooransiinayaa bayna arbacati ashyaa afar shay ayaa la kala dooransiinaya alqatlu wاlاstirqaaqu wاlmanu wاlfidyaةu biاlmaal aw bالrijaal waxaa la kala dooransiinayaa buu yidhi alqatlu dil inuu dilo wاlاstirqaaq iyo inuu addoonsado uu addoomo ka dhiga raggaasi wاlmanu iyo inuu ku galladaysto faإma mana bacdu wa ima fidaءa wاlmanu wاlfidyaةu iyo in lagu furto bilmaali maal ow birijaali ama rag lagu furto maal in lagu furto ama in rag lagu furto khiyaarka koowaad waa inuu dilo khiyaarka labaad waxa waa inuu addoon ka dhi addooma ka dhigo ou yidhaahdo waa hala addoonsado waa u furan taha khiyaarka saddexaad waxa waaye inuu ku galladaystu iska dhaafo oo iska sii daayo waxaana laga yaabaa manigaas inuu saameyn ku yeesho oo manigaas iyo galladaas awgeed hadhowta ay soo islaamaan ayaa suuragala maslaxa ku jirta ama in la yidhaahdo maal isku furta waana dhacday fii zamani nebiy alayh isalaatu wasalaam oo cabaas ibn cabdilmualib camu rasuuli illaah sala allah alay slam markii la qabtay maalo isku furtay asiga iyo caqiil ibna abi aalib labadaba maalkii ay isku furteen waxaa bixiyey cabaas ibn cabdilmualib nebigu wuxuu yidhi isfurta calayhi salaatu wasalaam ama in lagu furto birijaal ow birijaal ragku furashadiisa maxaa laga wadaa isdhaafsi maxaabiis waay maalan dad muslimiin ay gaaladu haystaan oo gacantooda ku jira kuwaan la soo qabtay in lagu bedasho oo la yidhaahdo adinkana waa la idiin sii daynayaa bishardi waa inaa idinkuna soo daysaan ayadana maslaxo waay yafcalu min dalika arrinkaa wuxuu ka samaynayaa maa fiihi lmaslaxatu wixii maslaxadu ku jirto yafcalu wuxuu samaynaya yaa wax samaynaya alimaam imaamku wuxuu samaynayaa min daalika arrimaha afarta ee lasoo sheegay xaggooda wuxuu ka samaynayaa maa fiihi wixii ay ku sugan tahay almaslaxatu maslaxada mararka qaar waxaa laga yaabaa maslaxadu inay leyntooda ku jirto sida nebiga alayh isalaatu wasalaam oo u laayay banuu qurayda mararka qaar waxaa laga yaabaa maslaxadu inay ku jirto in la addoonsado raggaas axyaanan waxaa laga yaabaa in la sii daayo inay maslaxada ku jirto waxaa suuragala inay maslaxada ku jirto in maal laga qaado oo maalan waxay dadka muslimiinta u baahan yihiin maal iyo hanti u baahan yihiin in maal iyo hanti laga qaato oo saa lagu furto axyaanan waxaa laga yaabaa inay baahida ugu weyn ay ku jirto in dadka muslimiinta ay gacanta ugu jira ayaga laga soo daayo yaa masaalixdaasi qiimeynaya imaamkaa qiimeynaya asaa qiimeynaya m jihada u arko ama midda u arka inay maslaxo ugu jirto muslimiinta ama maslaxada ay ku jirta ay weyn tahay ayuu la imaanayaa sidaasuuna samaynayaa waman aslama qofkii islaama qabla alasri intaan la qafaalin ka hor axraza maalahu wa damahu wa sigaara awlaadih intaan la qafaalin ka hor qofkii islaama axraza wuxuu koobayaa ou qaadanayaa oo yeelanayaa maalahu hantidiisa wa damahu iyo dhiiggiisa wa sigaara awlaadihi iyo carruurtiisa kuwa yaryar carruurta kuwa yaryar muxuu ugu qeyday kuwa weyn hadda waxay ku xihan tahay ayaga waxay yihiin hadduu qofku mar nin weyn noqdo ee uu gaal yahay xukmulkufaar uu qaadanaya aabbihiisaa islaamay muslim ku noqon maayo maalkiisa iyo hantidiisana laguma ilaalinayo hadduu muslim noqdo aabbuhu gaal yahana loo ictibaarin maayo aabbihiis gaalnimadiisa calaa kulli xaal qofka hadduu qof qaangaara yahay oo qof weyn yahay asigay mas-uuliyaddu saaranta laakiin carruurta yaryarka ah waa calaa diini aabbaa'ihim asalku waa sidaas aabbayaashooday ku diin yihiin aabbihii marka hadduu soo islaamo intaan la qafaalin ka hor maalkiisa lama khaniimaysan karo dhiiggiisa in la daadiyana ma bannaana carruurtiisa yaryar in maaragtay la qafaasho ama la addoonsadana ma bannaano maxaa yeele asigay ku xukun noqonayaan carruurtiisa asigay ku xukun noqonayaan nebigu wuxuu yihi alayh isalaatu wasalaam umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah faman qaala laa ilaaha ila allah faqad casama minii nafsahu wa maalah qofkii laa ilaaha ila allahu yidhaahdo ee soo islaama wuxuu iga ilaaliya buu yidhi naftiisa iyo maalkiisa ilaa bixaqihi wa xisaabuhu cala allah xadiidka marka wuxuu daliil u yahay mar hadduu islaamo in la qafaalana ma bannaana in maalkiisa la qaato ma bannaana in dhiiggiisa la daadiyana ma bannaana carruurtiisa yaryarkaana asigay ku xukun noqonayaan wa yuxkamu lisabiyi cunuga yar waxaa loo xukumayaa bilislaami islaannimaa loo xukumayaa cinda wujuudi halaaثati asbaab saddex sababood jiritaankooda agtood muslima inuu yani islaannimaa loo xukumayaa cunuga yarka cinda wujuudi halaaثati asbaab ma wuxuu ka wadaa saddexda inay kulmaan miya maya waa cinda wujuudi axadi halaaثati asbaab saddex sabab midkood markii la helo waxaa waladkaasi loo xukumayaa islaannimo kow an yuslima axadu abaweyn labadiisa waalid mid ka mid ah inuu islaamo hadduu aabbaha islaamo xukmul abuu qaadanaya hadday hooyadu islaamtana xukmul um ayuu qaadanaya labada waalid mid ka mid a inuu islaamo ow yas ow yasbiyahu muslimun ama waxaa qafaalanaya buu yidhi muslim munfaridan can aba can abaweyhi xaaluu yahay mid gaar ka ah labadiisa aabbo waa la soo qafaalay asigoo yar labadiisa aabbana munfarid buu ka yahay qofkii soo qafaalee muslimkaana uu la nool yahay markaasi wuxuu noqo yeelanayaa xukmu lmuslim waa muslim cunugaa yarkaa laakiin waa munfaridan can abaweyh labadiisa aabba gaaruu ka yahay hadduu labadiisa aabba la joogo labadii aabbu ku xukun noqonayaa ow yuujadu ama haddii la helo buu yidhi laqiitan fii daari lislaam asoo ah laqiid macnaha waa mid meel laga soo qaaday fii daari lislaami daarti islaamka dhexdii laqiitu fii daari lislaam wuxuu ka wadaa maalan waa wacal wax dhalaba lama yaqaan aabbihiis lama garanaayo waa laqiid waa mid meel laga soo qaaday wa mar hadduu laqiid yahay cidduu la nool yahay ee markaa uu ka tirsan yahay xukunkooda u yeelanaya laqiidka dadaa soo qaaday soo ma ciddaa soo qaadaa korsanaysa ciddaa soo qaada qofkii soo qaada hadduu qof muslima yahay meesha laga qaadana dabcan waa fii daari lislaam markaa xukunka u yeelanaya waladkaasi fii xukmi lislaam ayuu yeelanaya ama fii xukmi lmuslimiin uu yeelanaya taa macnaheedu ma ahan qoyska soo qaaday ee uu ka tirsan yahay inay aabbayo hooye u yihiin ma ah dabcan aabbahiisa hooyadiisa lama garanayo way tuurtay waa laqiid aabbihiisna lamaba yaqaano maxaa loogu xukumay islaamnimada waxaa loogu xukumayaa biictibaari kownihi fii daari lislaam wuxuu ku dhex sugan yahay uu ku dhex nool yahay fii daari lislaam wuxuu la nool yahay dad muslimiin ah ayagoo ku xukun noqonaya cunuga wacalka ah ama laqiidka ah ee meel laga soo qaaday ama yaan meel laga soo qaadayna hooyadii ay haysato wacalka shardi ma inu meel laga soo qaaday hooyadii ay haysato laakiin aabbihii lama yaqaan dabcan waxaa laga yaabaa dadka qaar sida ay sameeyaan waxaa loo nisbeeyaa ama loogu abtiriyaa aabbaha reerka sax miyaa abtiriskaas mase waa qalad abtiriskaasi waa qalad ma dhalin qofkaa loo nisbaynaayo in arrinkaa la caddeeyo oo la sheegana waa muhiim khaasatan cinda alwasiya markuu qofku dardaarmaayo maxaa yeele hadduu dhinto hantidiis waa la dhexlaya haddii cunugaani awlaaddiisa uu ku xisaabsan yahay dhaxalku wax ku yeelanaa soo ma taa waxay noqonaysaa marka qof aan xaq u lahayn dhaxalkii inuu dhaxalkii wax ku yeesho waa inuu dardaarmo cinda almowt ama cinda alixtidaar culammada qaar fii kutub اladab markay ka warramayaan dakaa lcarab carabtu dad maskax badanay ahaayeen carabtii hore dad waxay ahaayeen caqligooda iyo maskaxdooda aw aada u badan yahay lidalika sheikhu lislaam wuxuu leeyahy dadka waxaa uga caqli badan buu yihi carabta ayagaan ugu faham badan waana xaqiiqo waayo fahm iyo caqliba kayrkooda waa ka horreeyeen waxay yidhahdeen nin xakiima oo aada u xigmo badnaa ayaa wuxuu dhalay bay yidhahdeen saddex wiil yacni waxaa u joogta saddex wiil waa dhalay aan dhihin saddex wiilaa u joogtay oo loo nisbeeyey asiga saddexda wiilba cabdullaahi oo u bixiyey mid walba magaciisa cabdullaahi yaa la yidhaha markay geeridu usoo xaadirtay ayuu yidhi waad dardaarmayaa markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi yariu wa cabdullaahi laa yariu wa cabdullaahi yariu dardaaran waa cabdullaahi waa dhexlayaa cabdullaahina ma dhexlaayo cabdullaahina waa dhexlayaa buuyi waana dhintay asagoon kala saarin cabdullaahiyaashaan dabcan mid aan wax dhexlaynaa ku jira saddexda soo maha midkiyaa la gara waaye waa lagu wareero waxaa la yidhi ninkan laa yariu la yidhi waa midkee asigan waa dhintay oo hadda lama weydiinaayo wiilashii waxay u tageen daday islahaayeen markaa amay idiin fadwo karaan ama ay ka jawaabi karaan arrinka qolaa markii dambe waxay ku tidhi waxaa jira nin qaadiya oo aada u caqli badan oo maaragtay dakaagiisu laga yaabay ayaa wuxuu joogaa tuulo la yidhaahdo tuulo heblo meel foga marka halkaa u safray bay yidhaha ninkaasaa laga yaabaa inuu keeno xikmaddii laydinku kala saari lahaa iyo cabdullaahiga aan wax dhexlayn oo idinku jira saddexdii wiil waxay go-aansadeen inay safraan ilaa arrintu waa cakiran tahay wuxuu ninkaan wax dhexlayn aan raba in la iska saaro oo hantida aan waxba ku lahayn ninkiina lama yaqaan waxay yidhahaan safarka ayagoo ku jira ayaa waxaa ka hor yimid nin awr ka lumay nin reer baadiya oo awr ka lumay oo awrkiisa raadinayaa ka hor yimid markaasuu yidhi ma aragteen awr no yacani awr ayaa iga lumaya ma aragteen mid ka mid ah wuxuu yidhi awrka kaa luma ilmiyow la-aa buu yidhi suu yidhi haa kii labaadaa wuxuu yidhi lug ma la-aa oo jiis ma ahaa awrku suu yidhi haa kii saddexaad wuxuu yidhi seenta ma ka go-naa markaasuu yidhi haa kadib waxuu yidhi waxay yidhahdeen maanan arag annaga awrkaas wuxuu yidhi tuugaa tihin awrkiina adinkaa qaba sifaadkii aan ku aqiinay saddexda waa sheegteen buu yidhi saddexdii sifa see ku garateen haddaadan adinka awrka arkina qaadigaan idiin geynayaa buu yidhi waxay dhaheen qaadiga noo gey waan u soconnaa xaggiisaan u soconnaa qaadigaa la iskula tegay qaadiga marka ma qadiyada loogu socdo maxay noqotay laba qadiyaday noqotay awal hal qadiyadaa loogu socday labadii qadiyaday u sheegeen wuxuu yidhi horta waa daalan tihiin safar dheeraad soo gasheen caawa hoyda ha laydin marti qaado berri aan iswarsanaynaa qadiyadiina waa u sheegeen labadii qadiyad addoommo u joogay wuxuu amray inay u khidmeeyaan nimankan martida ah xoole loo gowraco subaxdiina loo keeno laakiin addoommadii mid ka mid uu si gaara ula dardaarmo wuxuu yidhi nimanka dhaqdhaqaaqooda la soco sheekooyinkoodana la soco caawa intay joogaan waxyaabahay ku sheekaysanayaan iyo wararkooda iyo qaabkooda la soco berrina aan akhbaarkaa helo wuxuu rabaa meelahaas inuu wax kala baxo nimanka waa la marti qaaday hilibaa loo keenay iyo muufo mid ka mid ah wuxuu yidhi muufada nala siiyey naag uur lahaa dubtay buuyi saddexdii mid ka mid ah dhahay isla dhashay cabdullaahi yaashi kii kalea wuxuu yidhi hilibka aan cunnay hilib ey buu ahaa buuyi hilibkayna siiyeen nimanku ey bay noo qaleen uyi kii saddexaadna wuxuu yidhi qaadiga aan u nimid waa ibnu zinaa buuyi qaadiga laftirkiisaaba ibnu zinaa buu yidhi oo waa wacal aabbihiisa lama yaqaan qaadiga waa saddex kelimadood waagu markuu baryay u qaadiga yimid addoonkii u yeero wuxuu yidhi bal ii waran nimanka xala maxay ku sheekaysteen wuxuu yidhi nimanka nin ka mida wuxuu yidhi muufadii aan cuna naag uur lahaa karis naag uur lahaa dubtay muufadaan qaadiga warka waa la yaabay dibu u noqdo wuxuu soo weydiiyey islaantii muufadan soo dubtay xaaskiisa aheedoo weydiiye wuxuu yidhaha uur miyaa leeda uur kuma ogeyn asiga waa inkirta marka hore kadibna way qiratay in uur jiro marka hore waa inkirta kadib waxay tihi waa run uur waa leeya waa soo noqdoo khaadimkii addoonka wuxuu weydiiyey arrinta labaad waa maxay nimanku sheegeen wuxuu yidhi ninka alaa wuxuu sheegay hilibkii la cunay inuu hilib ay ahaa kii hilibka gowracu intuu u tago wuxu yidhi hilibkaa gowracda sheeg neefka aad u qashay nimankan aa lagaa rabaa buu yidhi inaad caddayso marka hore waa inkiray kadibna wuxuu yidhi waxaan waaye buu yidhi xoolaan u qalo arigii baan waayey nimankuna waa marti waxaan is idhi waa la ceeboobayaa marka ey baan soo qabto eyaan u qalay buu yidhi nimanka waa garteen ka labaad inuu eeyahay ta saddexaad waa maxaa baa la yidhi khaadimkii waa ka warwareegay khaadimkii inuu ka warramo waa ka warwareegay ilan wa qaadigay ku saabsan tahay wuxuu yidhi shaag waxba ha warwareegina wuxuu yidhi waxay sheegeen buu yidhi adiga inaad tahay ibnu zina ood wacal aad tahay qaadigi waa noqdo hooyadiisuu u tegey wuxuu yidhi hooyo waxaan kaa rabaa aabbihii dhalay inaad sheegto hooyadii waxay tidhi aabbaha waa midka laguu nisbeeyo mayuu yidhi waxaan rabaa xaqiiqada inaad ka warranto ku celcelin badan iyo ilxaax badan kadib hooyadu waxay tidhi xaqiiqada haddaan sheego hadda ka hora nin iga zinaysta bay tihi markaasaana uurkaaga qaaday kadibna waxay tihi ilmahan kale ee aniga aan dhalay aabbahoodaa lagu nisbeeyey maadaama asiga uu iqabay laakiin adiga zinaad ku dhalatay bay tihi oo ibnu zinaa baa tahay qaadigu waa yaaba nimankaan niman cirka laga soo rido musiibaa waay saddexdaa nin waa u yeero wuxuu yidhi midda horeu ka bilaaba wuxuu yidhi horta marka koowaad waxaa idin weydiinayaa ninkan awrkiisa maadinkaa qaba waxay dhhen annaga awrkaas maana arag wuxuu yidhi sifaadka awrkaad sheegteena maxaad ku garateen kii koowaada soo booda wuxuu yidhi awrka inuu ilaa ayaa waxaan ku gartay geelu markuu daaqayo cooska uu cunaayo waa fiiriyaa buu yidhi wuxuu daaqaayo geelu waa fiiriyaa waxaana aragnay buu yidhi meesha la yidhi awrkan waa ku lumay in neef daaqay neefkii daaqana uu cooska qeybna ka cunay qeybna ka tegey waxaan dareennay buu yidhi marka qeybtuu ka tegay inay tahay qeybtii xigtay jihadii isha uu kala ah calaamadaasaan ku gartay buu yidhi kii kale waxaa la yidhi adigu maxaa ku garatay inuu seenta ka go-an yahay wuxuu yidhi markuu digada dhigayo seenta waa taagaa buu yidhi digadana waa firdhiyaa laakiin seentu markay go-an tahay wuxuu yidhahdaa hal meelay ku dhacaysaa meeshii awrku ku lumay digadii tiilana sidaasay ahayd buu yidhi waa calaamadda labaad taasaan ku gartay ka saddexaadna wuxuu yidhi socodkiisaan ka gartay inuu jiisya wuxuu yidhi taan ninkii wuxuu yidhi orda iska tag nimankaan neef kaama qabaan nimankaan waa niman si kale wax u cabiraya ka leexo waxaa tidhaahdeen buu yidhi minkiin wuxuu yidhi muufadii xalay naag uur lahaa dubti muxuu ku gartay wuxuu yidhi gabadhu markay uur leedahay muufaduna ay dubi horta wuxuu yidhi muufada noola keenay muufo waxay ahayd buu yidhi tinaarka lagu dhejiyey dhinac dhinacna xoogaa soo buuran oo aan si fiican tinaarka loo qabadsiin taa waxay daliil u tahay buu yidhi markay uur leedahay islaantu calooshiyaa weyn gacanta marka ma wada gaaraysa buu yidhi muufadii marka jihan waa ka qabanaysaa jihada kalena ka qaban mayso taa waxaan ku garanna buu yidhi inay uur leedahay kii labaad wuxuu yidhi ey inaan cunno waxaan ku garan hilibka wuxuu yidhi geela iyo ariga iyo lo-da intaba wuxuu yidhi waa cadmun waa laf uma laxmun uma shaxmun marka hore wuxuu yidhi waa laf hilibaa laftaa saaran kadibna xeeraa dusha ka saaran hilibka eygana wuxuu yidhahdo waa laf kadib xeertaa ku xigta kadibna hilibkaa sarreeya hilibka noola keenana noocaasuu ahaa wey inuu eeyahana sidaasaan ku garan wuxuu yidhi waaya waxaa soo haray inaan anigu ibnu zina ah maxaa ku ogaateen buu wuxuu yidhi adigu inaan ibnu zina taha waxaan ku garanna nin baa na daba dhigtay buu yidhi xalay na waardiyeeyo na ilaaliya way dareemeen ninkii ay dareemeen ficilkaasna ma sameeya buu yidhi ilaa ibnu zina mooyaane ficilka ah in maaragtay saa wax loo dabagalo ibnu zinaa sameeya buu yidhi qaadigii markaasna nin dakiyuu ahaa wuxuu yidhi walaa yacrifu ibn walaa yacrifu ibna zinaa ilaa ibnu zinaa buu yidhi idan wuxuu yidhi ibnu zinaha ma garto ilaa mid ibnu zinaa mooyaane ninkii marka aniga ibnu zina igu sheega kaas waayo buu yidhi midkii la yidhi laa yarisu oo dhaxalka waxba kuma laha waa ninka aniga isoo saaray buu yidhi marka dad waxay ahaayeen maskax badan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin